Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo khasaaro badan dhaliyey oo mar kale dib ugu qarxay deegaano dhaca gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo boqokay oo u dhow degmada Tawfiiqa gobolka Mudug waxaana ka dhashay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey labada dhinac waxaa ku naf waayey saddex iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen toddoba iyo labaatan kale goobjoogyaal ayaa sheegay in dagaalka saacado badan qaatay uu labada dhinac ku dhex maray deegaanka wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka kuwaas oo isaga barakacay guryahooda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka isu magacaabay galmudug ayaa la tuhunsan yahay in ay hubka isugu dhiibayaan maleeshiyaadkan hardamaya boqolaal qof ayaa sanadkan gudihiisa ku naf waayey dagaal beeleedyada ka soconaya deegaano kala tirsan gobolka mudug iyo galgaduud shalay ahayd markii sidan oo kale deegaanka gaalyaale dil loogu geystay nin iyo xaaskiisa dilka kadibna dab la qabisay gurigii ay degganaayeen xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda federaalk iyo siyaasiyiin ayaa sheegay in etoobiya ay ka dambayso dagaalbeeleedyada meelaha qaar ka dhacaya iyadoo u maras isku darka qabaa'ilada dadka dowladda federaalk ka mid ah iyo maamul goboleedyada